wadamo badan oo caalamka ayaa soo saaray sharciyo adkaynaya sida ay dadka magangelyo doonka ahi ku soo geli karaan waddamadooda waddamada qaarkood waxay dhowaanahanba ku howlanaayeen adkaynta shuruucda u yaalla dadka soo galootiga ah ee sharciyada la siinayo dalalka qaarna waxaaba sharciyada kala noqdeen dad ay hore sharciga deganaanshaha u siiyeen iyagoo taas shuruud uga dhigay haddii dalkii ay ka yimaadeen nabadgelyo ka jirto in lagu celin karo balse waxaa marba marka ka dambaysa sii kordhaya safarada ismiidaaminta ah ee ay dadka soomaaliyeed ugu tahriibayaan waddamada yurub sare cidlo nuur ayaa warbixintan ku eegeysa nolosha dhib ka badan ee ay dhallinyarada soomaaliyeed u maraan si ay u gaaraan qaaladaasi yurub adoo gurigaagii iibshay haddaad gabankiina weydo adoo gebagaba u yaallaa haddaad dhiillada guddoonto wadkaad ganisiisataaye axmed cabdilaahi iyo in ka badan kun qof oo kale oo soomaali u badan waxay bartamihii bishii abril dooni ka raaceen dalka liibiya si ay uga gudbaan badweynta midhiteraneyanka iyaga oo ku jihaysnaa dalka talyaaniga balse safarkaasi uma suurto gelin waxaanu in ka badan shan bilood ku jiray xabsi ku yaala dalka liibiya iyadoo ku dhowaad shan bilood oo kalena uu jiifay cusbitaal lagaga daweynayey dhaawacyo ka soo gaadhay jirdilkii loo geystay axmed wuxuu ka waramayaa sidii uu ku bilaabay socdaalkiisa isagoo arday ka ahaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool anoo iskuulka sekondariga waxaan tegay meesha gaalkacyo la yidhaahdo gaalka ayaan bas ka raacay homi saddex boqol doolar oo tegey to dhobley to nairobi nairobi aan toddobacash joogay to kambala to juba juba waxaan ka raacay diyaarad yar jiran goostay waxaan tegay meel yar la yidhaahdo malaka malaka waxaan ka raacay duun weyn baan ka raacay duwanta weyneyd waxay geysay meel khartuum dhow bas baa nagu sugayay waxaan nahay sideed iyo toban qof soomaaliya baskaan raacnay kontaroolkan lagu qabtay khartuun waxaana lageyjiy wasaaska aroortii ayaan caddeynkeena layidhi inay etoobiyaan tihin iyo soomaali tihin warqada etoobiyaan baa markaa wadanay dad ku qornaayay s markii soomaali baan noqonay waana lasii daayay iyo maalmin jimcaah axmed iyo kooxdii ay wada socdeen waxay ka anbabaxeen dalka suudaan waxaana iyaga oo u socda liibiya ay dhex jibaaxeen saxaraha aadka u dheer ee u dhexeeya suudaan iyo liibiya saxaraan tagnay saxaraha mar walba waa dhibaato kuleyl maalin kuleyl bishii waxaa maray saddexaad baa maray iyadoo kulbaanya meesha maray gaari nala gudoobi aniga calooshayasa dhacay ilaa halkaa mindhicirka iyo unskii dibadda yimaadeen marka yimaadeen ayaa markii dad saddex qofna naga dhinteen gabadhaas markii soo ortay maray iga gelisay halkan caloosha dad kalena gacmaha iyo lugaha iyo madaxa iyo jiban yihiin ana madaxay meel kastoo ay qarqarxayeen ismarkii waxaana soo qabtay ciidamada ilaalinaya muxua xuduudka libiya ayaana soo qabtay ismarkii ambalaasena soo guray waxaana la keenay cusbitaal la yihahdo mushtafa oo ku yaala kufra dhexdeeda kasakow hayaanka dheer ee ay u weheliyaan haraadka gaajada iyo cabsidu waxay marar badan la kulmeen dhac iyo jirdil loo geystay intii ay sii socdeen lacagtii jidka looga furtay laba kun iyo shan boqol baan watay gugaaskarkana baadhay ismarkiiba dharkii iyo jemiskii nagala baxeen lacagtii ugu jirtay igu tolle sulaalka xagga hoose waan caray waan caray waan daala lugihii ay bararay calooshii halka ay tagtay waan socon kara waan kooma galay meel badda u dhow baan ku dhacay cabaar markaan laba saac kooma ku jiray ayaan koomadii ka baxay meel badoo dhowaan biyihii dhanana cabay waan cararay waan socday waan socday laamida istaagay gaari baa istaagay meel buu ikeenay makhaayada waa lagu ciyaaray feer iyo laad baa lagu dhuftay meel sarkhaan iyo xashashadii ku cabayaan laikeenay waa lay dilay feerfeer lagu fitaa inta soomaali bumbo bumbo bumbo bumbo bumbo bumbo muqdisho bumbo nafta ay keeneen waan ooyey iska ooyey axmed iyo tahriibayaal kale waxay go'aansadeen inaanay ku hakan dalka liibiya oo ay durbaba ka baxaan una boqoolaan xagga iyo yurub waxaa kale oo ay ku tashadeen inay raadsadaan dooni xoogaa ka taya roon kuwa macmalka ah ee ay badi ku halligmeen dadkii safarada uga horreeyey horta waan ka soconay rag buracbadeeda iibsaday doonta waxay siisteen todobiyo toban kun bay siisteen aniga lacag yar bay iga qaadeen shan boqol meelaha bay iga qaadeen shantii boqol baan siiyey waan koray anugu waxaana talyaaniga waa gashay san libiya macasalaama markaan marinayay biyihii tunis iyo libiya dhexeeda baybaxashii baa doloshmatay dadkii biyihii baa soo galay saddex qof aa nagu dhintay laba habeen iyo laba maalmood oo ku jirnay waxaana badbaadiyey ciidanka gurmadka ayaana badbaadiyey ee libiya waxaana la keenay meel la yiraalayo sawara oo ka mid libiya meeshii naga raray ismarkiiba xabsigan lageeyey ilaahay amarkii ilaahay amarkii waa nala sii daayey ifraaj baan ku baxnay maalin iida inkasta oo ay ka samata baxeen xabsigii haddana mar kale ayay go'aansadeen inay badda dooni kale ka raacaan siina wataan safarkoodii waa kan axmed cabdilaahi oo ka waramaya wixii ku dhacay doonidii labaad iyo dhibkii ay la kulmeen bishii afraad labadeedii ayaan galay badda matoorka xagga dambe ka dilaacay dadka wuxuu yidhi horyaha yuru ma gallaa ama ma noqonaa aakhiro ma ka xidhanaa ama libiya maku noqonaa war kun iyo laba boqol kuma dhimanay adeer libiya nagu celin ku dhanay dadkii war libiya maku noqonaa isna istaagnay libiya maku noqonaa haa sideed iyo toban dumara konton iyo kow raga ku saarnay tii labaad duwantii labaad ciidanka gurmadka noo yimi dafeerdha way igu dhufteen madaxay igu dhufteen wayna garaaceen wayna dileen dumarkii way garaaceen hoog bay nagu rideen ismarkii haween dheeli wax noo qornaa koronto iyo ulba noo qornaa xaniiyaha lagaga qaban jiray dumarkana naasaa lagaga qaban jiray sawirkayga markii laga helay meesha labaad ee laga helay farihii hore laga qaaday libiya iga qaaday iidkii ay fasaxday baa laga helay meesha waa la garaacay habeen dheeli aniga toddobaan ka mid nahay waxaa lagu heeyey labaatan iyo shan casho korontada lagu heeyey dadkan si xun baa loo garaacaa inkastoo axmed cabdilaahi iyo qaar ka mida dhallinyaradii ay wada tahriibayeen ay dalkii dib ugu noqdeen haddana waxaa maskaxdooda saameyn xun ku yeelatay mashaakiladii sida istabajooga ugu dhacayay muddada sanadka ka badan ha ugu sii darnaato jirdilkii xabsiga loogu geystay waxaan ku hayaa korontadii lii garaacay mar walba baan istaabanaya mid nabarkan iska damqaya korontadii in liigu hayo ayaan dareemaya mar walba ninkii nin layihahdo foos la yihahdo oo i garaacaya oo libyaankiiyo korontadii uga qabanaya ayay hortaagan salaada waan tukada intaa shaydaankaas ka naareya ninkan foos way hortaagan habeen dheeli ma seexan way hortaagan yahay abwaan xasan daahir ismaaciil weersame oo maansooyin dhowra ka sameeyey wacyigelinta tahriibta ayaan weydiiyey waxa loo malayn karo sababta ay dadka soomaaliyeed ugu babacdhigayaan socdaalka nafhurka ah ee halista badani weheliso dadkii marka la wacyi gelinayo haddii dadkii lagu idhaahdo uun waa la dhintaayo jooga waa la dhintaayo jooga dee dadkii ku istaagi waaye oo iyagoo dhimanaya o arkaya waa kuwan tegaya yacni nolosha waxyaabaha qofka ibniaadamkaa saameeya inaan dareemaya waxa ka mid a waa attitudeka waa sida uu adduunyada u arkayo iyo waxa uu aaminsan yahay ilmihii yaraa maanta haddad inankeenna yar la hadashood ku tidhaahdo wuxuu ka odhanayaa muxuu ahaaye caalamka datmins waxad arkaysaa xitaa inaanu halkan caalamkaba halkan jupiter ba halkan ugu taala yacni meero kaleu halkan u haystaaba maskaxdiisiibaa tashwiish ku furan yahe iyo dee ereyada ay ka midka yihiin dunida horu martay xitaa dunida horu martay ereyada ay ka midka yihiin waa waxyaabaha dadka kaxaynaya ee intay halkan ka kaxeeyaan wuxuus odhanayaa dee dunida koowaad tag yacni wuxuu u arkayaa inuu meel ka hooseysa halkaasu uu ku nool yahay tashwiishka maskaxda kaga furan in ubadkii muxuu ahaye laga baabi'iyo oo dee kartidoodii la tuso qaar ka mida dadka tahriibay ayaa ii sheegay in safarkoodu ay ku baxday lacag u dhaxaysa shan ilaa toban kun oo doolarka maraykanka badankoodana ay waalidkood u soo iibiyeen guryo amaba dhul ay lahaayeen halka kuwo kalena qaadhaan looga ururiyey dadka dhexdiisa si magafaha looga sii daayo balse waxa ayaan darro ah in dhallinyaro badan oo lacag aad u badani ku baxday ay ku dhinteen badaha kuwo kalena ay xanuuno xagga jidhka iyo maskaxda ka soo gaadhay daraaddeed weli la ildaran yihiin adoo gurigaagii iibshay haddaad gabankiina weydo adoo gebagaba u yaallaa haddaad dhiilada guddoonto wadkaad ganisiisataaye haddaad geerida la jaarto hadduu maalkaagu gooyo intuu aadmigu ka qiigay kollay waa galabsigaaye maxaad gocashada ka toosin adoo geyigaagu liito hadduu sahankaagu gaabsho hadduu samirkaagu guuro qaneecaad kuna gabnoobo quustoo kugu geylamaysaa garaad hirilaa ka seexdo miyaan geerida shinkeeda horteed geeddigu ku geynin hablaa guday ee tahriibay hirgaatamayaa idleeyey geed ay cuskadaanna waayey markii gacalbaajin waayey shariidku miyuu ga siintay